أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaani araxiim waa axad labaiyo tobanka bisha shawaal kun afar boqol afartan iyo shan hijri kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warkeena duhurnimo roobab ay si weyn ugu diirsadeen dadka iyo duunyada ayaa ka da-ay degmada buqa qableh ee walaayada hiiraan kataa'ib al akhbaariya ayaa baahisay qaybta soddoniyo labaad gurmadka dadka ay saameeyeen fatahaadaha ee ku nool deegaanada hoostaga degmada jilib ee walaayada jubbada dhexe waxaa sii kordhay khasaaraha ka dhashay shil gaari oo ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya dowladda cadowga ah ee turkiga ayaa shaacisay xilliga ay bilaabayso shidaalka qodista dalka soomaaliya xilli dowladdaas ay boob xooggan ku hayso khayraadka dalka soomaaliya maktabka caafimaadka wilaayada jubbada dhexe ayaa dawooyin gaarsiiyey dadka ku nool deegaanada hoostaga degmada jilib oo uu soo ritay cudurka shubanbiyoodka kulan u dhexeeyey wilaayada gedo iyo mid ka mida beelaha dega wilaayada ayaa kusoo gebagaboobay deegaan hoostaga degmada doolow ee wilaayadaasi
عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك intaas waa qodobadii warkeena duhurnimo dhegaystayaal haatan iyagii oo faahfaahsan roobab ay si weyn ugu diirsadeen dadka iyo duunyada ayaa ka da-ay degmada buqa qableh ee wilaayada hiiraan faahfaahinta warkan waxaa inoo haya walaalkeena casaam carafaad roobabkan oo saacadaha xiriira socday waxay gelinkii dambe shalay xalay ilaa saaka ay ka da-een degmada buqaqable iyo deegaana hoostaga wilaayada islaamiga hiiraan iyadoona roobabkaas si weyn ugu diirsadeen dadka iyo duunyada bulshada ku dhaqan degmada buqaqable ee wilaayada hiiraan ayaa la hadlay idaacadda islaamiga andalus iyagoona xusay in roobkan uu ku so-aaday xilli ay baahi weyni u qabeen
magaalada degmada buuqaqablow roob fiican anoo daay roob fiican roob fiican anoo daay xali ilaa adiga waaga markuu baryahay salaad subxeed waa noo daay roob fiican anoo daay ilaa idiga saddex sac waa nugu daay wallaahi roobka waa weyne roobka waa weyne waa roob soo idaga daay meesha waa biidhi roob biidhi hareeraha uu sii xoogaan eega biyaa gale ha roobab kala daay duqlow iyo shimbiremage iyo roob fiicana ka daay roob saa- saaid loogu dirsi soo loogu dirsi wallaahi maasha allah roob weyn adaayo oo maaragtay dadka dhan ay dareemi karaan roob oo maaragtay daadadkiisa iyo wax walba ay hadda suuqa iyo magaaladan ay dhex socdaan waaye bajaajaasha xitaa hadda meelaha qaar dhib ay ku tahay in ay maraan sababtoo ah wallaahi nimca ilaahay isna sii waaye waa laga dareemaya waa laga dareemaya meel kastaa laga dareemaya sida xaafadaha suuqa meel walba laga dareemaya roobkan isdaaya nimca ilaahay isna sii waaye sidoo kale roobabkan sida weyn loogu diirsaday ayaa ka da-ay degmooyin iyo deegaano ka tirsan wilaayada islaamiga hiiraan iyo guud ahaan wilaayaadka islaamiga jasaaka allahu khayran walaalka kataa'ib al akhbaariya ayaa baahisay qaybta soddon iyo labaad gurmadka dadka ay saameeyeen fatahaadaha ee ku nool deegaanada hoostaga degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe xaarad cabdulqaadir ayaa warkan inoo haya
waxaa qaybta sodon iyo labaad muuqaalada gurmadka dadka ay saameeyeen fatahaadaha lagu soo bandhigay agabyo kala duwan oo lagu gurmaday dadka ku dhaqan mid ka mid ah tuulooyinka dhacduleedka degmada jilib dadka ay saameeyeen fatahaadaha ku dhaqan tuulada lagu magacaabo kumbareera ayaa lagu daawanaya muuqaalkan iyagoo ka faa'iidaysanaya qaybinta dhar baco iyo lacago oo ugu talagalay guddiga maareynta fatahaadaha ee mujaahidiinta qaar ka mid a dadka waxaa la siiyey ayaa iyagoo kasoo muuqanaya filimkan kooban ka sheekeynaya gurmadka la soo gaarsiiyey maanta waxaa jooga kumbareeri jooga wilaayaduna meel nooga yeerta raashina meesha noo keen raashina meel nooga sii waxaa nana sii shandarwa ba'a dhar lacagna soddon dollar yaa meesha ku qaadanay wilaayada kor allah gu dhigo udug allah noo qobado wali oo ba'dina dhibow hoos allah ka dhigo gaalada allah noo qobado wilaayada kor allah ka dhigo saasa ugu ducaynayna هذا الإبراهيم وحكل اسم منصور ويني وهاي سوء بركة بي خد أنا أنا ما أتكلم أنا ما أتكلم بلالا يعني لك نوية لعل أنا نسيه ضرب أنا نسيه جود سندوين أنا نسيه بعيو بع أنا نسيه بلالا وما حسنت الحمد لله إلهي كركو ديو قال إلهي حجبيو
waxaa sii kordhayay khasaaraha ka dhashay shil gaari oo ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya cabdulqani maxamed ayaa ka waramaya khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay shil aad u xooggan oo maalinimadii shalay ka dhacay qaybo ka mid ah magaalada caasimadda ee muqdisho halkaas oo ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen dad ku dhow toban ruux ilawareedyo maxalli ah ayaa xaqiijiyey in shilka baabuur uu si gaar ah kaga dhacay meel u dhow xerada afasyooni ee magaalada muqdisho shilka ayaana yimid kadib markii gaari nooca kuwa xamuulka qaada ah uu ku dhacay gaari kale oo noociisu saarif yahay gaariga xamuulka ayaa kadib dulmaray mootobajaaj ay dad la socdeen oo jidka laamiga ah maraysay intii la xaqiijiyey waxaa shilkaasi baabuur ku dhintay ugu yaraan saddex xubnood oo u badan dadkii saarnaa mootada ah uu jiray gaariga xamuulka ah sida ay sheegeen goobjoogayaashu waxaa sidoo kale shilkaas ku dhaawacmay tiro intaasi ka badan gaarigan xamuulka ah ayaa shilkan khasaaraha badan dhaliyey geestay kadib markii uu fariin goostay sida ay soo wariyeen dad goobjoogayaal u ahaa dhacdadan shalay ka dhacday laamiga xeradaha afisyooni ee magaalada muqdisho dadka reer muqdisho ayaa dhacdadan ku tilmaamay mid argagax leh sawiro iyo muuqaalo goobta laga soo qaaday ayaana muujinayay boqolaal qof oo shacab ah oo gurmad u fidinaya dadka ku waxyeeloobay shilkaasi gaari iyo sidoo kale gaadiidka isku dhacay dowladda cadowga ah ee turkiga ayaa shaacisay xilliga ay bilaabayso shidaalka qodista dalka soomaaliya xilli dowladdaas ay boob xoogani ku hayso kheyraadka dalka soomaaliya sida faahfaahinta warkan uu inoogu hayo walaalkeen nuur cali warsame awishiiba kadib markii heshiiskan oo ay kooxda riddada fadhigeedu yahay muqdisho la gashay ankara waxaa markii ugu horreysay lagu dhawaaqay xilliga la qodi doono ceelasha wasiirka tamarta iyo khayraadka dabiiciga ah ee turkiga alberson bayraktar ayaa tibaaxay in sannadka labada kun shan iyo labaatanka shidaal ka qodi doonaan soomaaliya waxaa jirta meel ka mid ah xebaha soomaaliya oo aannu rajaynayno inuu ku jiro kayd shidaal waxaannu shaqada badda ka bilaabi doonaa sannadka labada kun shan iyo labaatanka ayuu yidhi alberson mar uu waraysi siinayey telefishinka maxalliga ah ee n t v bishiini dhaaftay ee maaja ayaa waxaa murtada xasan garguurta uu heshiis la seexday turkiga kaasoo dhigayey iskaashiga amniga iyo soo saaridda saliidda dabiicigaah waxay ugu yeeraan heshiiskani waxa uu dhigayaa inaannu soo saarno khayraadka soomaaliya oo aannu u soo saarno soomaalida ujeeddadayadu waa inaannu xoojino joogitaanka turkiga ee geeska afrika ee dhanka iskaashiga tamarta ayuu ku yidhi bayraktaar qoraal uu soo dhigay bartiisa twitterka maxa dalka turkiga oo farigelinba aan ku haya dalka soomaaliya tan iyo labada kun kow iyo tobankii ayaa horey ula wareegay dekadda muqdisho isagoo haddana qorshaynaya ka faa'iidaysiga khayraadka ceygaaga soomaaliya aad buu u mahadsan yahay abuushiiba maktabka caafimaadka wilaayada jubbada dhexe ayaa dawooyin gaarsiiyey dadka ku nool deegaanada hoostaga degmada jilib oo uu soo ritay cudurka shiban biyoodka faahfaahinta warkan waxaa inoo haya walaalkeen cismaan axmed dhubow iyadoo qayb ka ah dadaalka loogu gurmanayo dadka la xanuunsanaya cudurka shiban biyoodka ayuu maktabka caafimaadka wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe waxa uu muddooyinkan daawo qaybin iyo baaritaanno la xiriira cudurkaasi uu ka waday deegaano badan oo hoostaga degmada jilib in ka badan toban deegaan oo dadkii ku noolaa qaarkood uu soo ritay shuwanbiyoodka ayaa la siiyey daawooyin iyo agabyo kale oo la xiriira caafimaadka qaar ka mid a dadkii loo sameeyey adeega caafimaad ayaa la hadlay warbaahinta islaamiga ah ee landalos maktabkii caafimadeed ee gobolka jubbada dhexe wuxuu nala soo gaaray daawooyin oo ay ka mid yihiin falebooyin usbo iyo jaardi kaniinooyin iyo sharoobooyin iyagoo macnaha markaasi ujeeddadoodu ay ahayd in manaa laga hortago dhibka jira oo loo daryeela dadka masaakiinta ah iyadoo lagu siinayo markaas si majaan ah markaa sidaas darteed maktabkaas waa ku ammaana yahay waxa uu sameeyey amaba howsha uu qabtay annagana macnaha waxaa waaye waxaan ilaahay uga rajaynaynaa in howshoodii ilaahay uu fududeeya annagana cudurkuu naga dulqaado wilaayadana kaalmadiyana mar horena kaalmoyti mar kalena kaalmoyti ilaa qaybtii daawida oo hadda ninku horeyti daawo oo lacag laniska qaadayno meelayna nininku kooy oo daawadiina ninka sii ceelashana nin nadiifay een waayogelinta caafimaadka maynana dhehay een qashanka xalay kiinjira een cudurkan higa kiinjira qashanka iska nadiifiya iska dheeraya waayogelin annaka masiinka hidab sheegadoyn inaan lacag siinka halno inaan magac siinka samaysano masiinka hidab sheegadoyno ilaahayba kacajar weydiisadoyna ilaahay kacajar weydiisadoyn isan caafimaadkan una caafimaadkaynu way isan hanuunkan una hanuunkaynu way wilaayada saasana dhati kaalma hoog latana nimihiyow siidi sidi ii niinsa kaalmoyti ilaahay in kaalmoyo annakana dad oo hasaan sheegadaawo ilaahay allah noo dhigo een wilaayada ti aakara iyo ti anduunyaba niinka gargaarti ceelasha nu daaweyn oo ceelasha lagu shubaana siiyeen maasha allah alxamdulilah eeshi waa noo fiicnaadeen shubankii siduu kadibna shubankii saw noo haayeyna waa ka bogsanay daaweyn maasha aan ku bogsana waa noo keeneen waxna lacagona lagu qaadeen ma jirto alxamdulilah alxamdulilah ilaah baa ka macsan mas-uuliyiinta caafimaadka gobolka oo aan ku booqday xaruntooda shaqo ayaa xilligaasi waxaa laga dareemayay mashquul la xiriira daawo gaarsiinta deegaanada laga soo calaamadeeyey shuban biyoodka kulan u dhexeeyey wilaayada gedo iyo mid ka mida beelaha dega wilaayada ayaa kusoo gabagaboobay deegaan hoostaga degmada doolow ee wilaayadaasi faahfaahinta warkan waxaa mar kale inoo haya walaalkeen casaam carafaad kulan ballaaran oo u dhexeeya wilaayada islaamiga ee gada iyo beesha reer raxmed oo ka tirsan beelweynta side ayaa ka dhacay deegaanka geedweyne hoostaga degmada doolow ee wilaayadaas kulankaas oo looga areesanaya la dagaalanka gaalada iyo murtadiinta iyo garab istaagga mujaahidiinta waxaana ka soo qayb galay mas-uuliyiinta wilaayada culimoudiin ugaasyo nabadoonno iyo waxgarad ugu horreyn waxaa halkaasi kelmad tawciyaa ka jeediyey sheekh cabdiwaaxid isxaaq muudey oo ka mid a culimmada islaamka maanta waxaad ogsoontii waxa weye waxaa la rabaa ummadda diinteeda in la masaxo dalkeedii in la qaato jiritaankeeda in la baabiyo war haddaan iska hoganno waxa weeye aan qaylinin oon dhawaaqin war ummaddu xaggee aadi soo ma baabees ummaddaas maanta qadiyadda jirta culammadu kama aamusi karaan waxgarad kama aamusi karaan dhallinyarada kama aamusi karaan waa in qadiyadda maanta jirta aan ka wada ummaddu hadday leedahay mabaadi mabaadi diineed mabaadi tawxiid mabaadi caqiid mabda islaam ummaddu hadday mabaadi leedahay lama qabsan karo waxaan ku badbaadi karan adduun iyo aakharana waa un diin
nabadoonka beesha reer axmed nabadoon xaashi cabdulaahi carays ayaa isagana ka hadlay kulanka diintan ilaahay baa noo soo dejiyey waqti horaa naloo soo dejiyey waqti aan dhaweyn oo taariikhdeeda qof walba uu garan karo ama maaragtaa uu qalbigiisa iyo sheekadeeda uu la socdo nala soo dejiy intaasoo ummad ahaana soo gaarsiisay intaasoo culamo ahana soo gaarsiisay nabiyada baana soo gaarsiiyey meesha hadda markasta waa la joogaa ayadu marka ma nusqaamiso inay nusqaamiso wax laga yaabo ma aha annaga unbaa ka nusqaami karna oo ka baalin karna ma ogin haddaan siduu ilaahay noogu keenay ama noogu soo dejiyey ama naloogu sheegay ama ay tahay aan u qarnanana asalba adduunya wax dhiba naguma gaarisa aakhirana naguma gaarahay ilaahay baa ballan qaaday inayna nagu gaarin haddaan si dhab sidoo kale gudoomiyaha golaha nuqabada wilaayada islaamiga gedo naqib ibraahim maxamed cigaal ayaa beesha ugu baaqay inay garab istaagaan mujaahidiinta lana dagaalamaan gaalada iyo murtadiinta waxaad ogaataan way burburtay gaalo sideedaba way burburtay raas gaaboon iyo raas casayr intaas maanta mujaahidiin baa maamulayso raayada tawxiidkana waa ka taaganta meel kasta saanay maanta oga muxaadaraynaysaa ama maaragtay xabadda oga wadaa marka gaala way jabta way baaba'day waxaad ugeydeen oo ama doolow ka soo baxay askari soomaaliyeed wixii siyeelow ka soo baxay wixii halkaa ka soo baxay xaggee aadan wax yaga xaggee ku dambeeya dhammaan waa baaba'een wax yaroo fara kutiya midka noolna maanta xuma naba noolo kan dhintayna meesha u arooray waad fahmi kartaan hal qof oo maanta dhihi karo hebel xaggee ku dhintay asagoo etoobiyaan hor socduu dhintay allah u naxariisto qofku dhahan saa ku cadaab tagahay meesha ma'aalka u ana waad garanaysaa ugu dambayntii waxaa madasha kulanka ka hadlay waaliga wilaayada islaamiga gedo sheekh luqmaan abu anas isagoona halkaasi ka jeediyey dardaaranna kala duwan xaruna marka beesha in waxa weeyaan kaalinta ay jihaad ku lahaayeen hadday hoo tahay oo garab istaaga oo naf iyo maal ah iyo hadday gacan tahay intaba insha allahu tacaala beesha waa u daarmayna hadduu ilahay raalli ka noqdo wiilasheenna dhallinyarada halganka iyo waxaa weeyaan iyo maanta fahmine garab aan siina ayaga aan sii dhaqaajina insha allah diin iyo dal iyo dad kalama haraan yacni diin waa waxay la ilaalinayay dal waa wixii wax lagu ilaalinayay dad waa wixii wax ilaalinayay xagee kula araan marka dalka ilaahay ninka uu makanisiiyey muslima shareecada inuu ku maamulo rabaa uma ogola dawaaqiid waa diiday anaga waa diidnay daaquud ma ogolin waxaan rabnaa marka insha allahu tacaala jihaadka inaad garab istaagtaan inaad hubkeena qaadataan inaad cizi iyo sharaf raadisaan inaad deegaankeena xoraysataan annagana biciinana insha allah kulankan ayaa qayb ka noqonaya kulamada gargaarka ee wilaayada ay la yeelanayso beelaha dega wilaayada kaasoo looga arrinsanayo masiirka jihaadka iyo la dagaalanka gaalada aad buu umahadsan yahay cazaam warbixintiisina waxay gebagabo u ahayd warkeeni duhurnimo aad kala socoteen idaacadda islaamiga al andulus warkan mid la mid ah ayaa inoo madala inta ka horeysa waxaan idinku dhaafayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu